marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan oo fursadda ka faa'iidaysanayo inaan shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka dhulka inaan idhaahdo ciid wanaagsan marka ku xigta haddaan usoo laabto jawaabtaada ciidanka dhulka ciidanka biliiska ciidanka nabad sugidda daraawiishta heer gobol ciidamada shacabka ama ciidamada aan u bixinay ciidamada deegaanka ee shacabka oo runtii ayaguna furqayb weyn ka qaatay ciidamadaas oo dhan baanu abaabul ku samaynay ciidamadaasu waxay saddex wajaha ayay ka soo weerareen cadowga wajahadda camaara waa ka yimaadeen wajahadda wasilla waxaa ka yimid laba ciidan oo dhinacna kor maray dhinacna dhinaca xeebta maray dhinacna dhinaca bartankaa soo maray waxaanu ku kulannay cadowga dagaallo aad u fara badan waxaan ka kicinnay oo shalay iyo daraad iyo tii ka horraysay intaba dagaalla ka socdeen sabayne gowrac cimaamad shabeelow bacaadweyn qaycad qodqod intaas dhulka intaas la-eg ayaa waxaa ka socday dagaallo intiiba waa uga gacan sarraynay yoonkii shalay iyo daraad marka la isku daro toddobaatan iyo lix baa ka dhimantay nimankii argagixisada ahaa waxaa ku jira shakhsiyaad caan ah qaarkoodna ajnabi yahay qaarna ay soomaali yihiin baa ku jira waxaan ka carabaabahayaa nin la yidhaahdo zuhayb oo macallin ah oo ka mid ahaa argagixisada kuwa ugu muhiimsan ama ugu waaweyn baa ka mid ahaa sidoo kaleeto nin ajnabi ah oo asaguna u xisaabsanaa dagaalyahana hogaaminta u xisaabsanaa oo ka tirsan jasiiradda camoros asagana meeshaa lagu dilay taliya waxaad tiri dhowr iyo toddobaatan oo niman saraakiilahay ku jiraan baan ka dilnay intii dagaalku socday al-shabaab idinka ka ciidan ahaan iyo saraakiil ahaan maxaa khasaara ah dagaalka idinka soo gaaray runtii ilaahay baa mahad iskale khasaarahayagu aad buu u yaryahay inta aan ogahay saddex nin baa naga dhimatay ilaa lix ninna waa naga dhaawacantay wax tignika iyo wax gaadiido ay naga gubeenna ma jiraan taliya waxaad tiri aad baan uga gacan sarraynay khasaarahooduna aad buu u badnaa ciidan fara badan oo dagaalka ka qayb galayna waad ka hadlaysaa wararkaan helaynana waxay sheegayaan camaare iyo qayacadba inaad fooda gelin weyseen oo markii dambe shalay qayacad ay duqeyn ciidamada maraykanku ka geysteen marka intaasoo maalmood iyo intaasoo ciidana shabaabka mudug jooga ma ku jabin weyseen runtii goobta waxaa jooga dad shacaba iyo dad kaleeto oo ilo kala duwan aad warka ka heli karto shabaab waanu jabinay ilaahay baa mahad iskale runtii meydkoodaa waran dhaawacoodaa meel walba yaal qorshaha aanu wadnaa ma ahan qorshihii iska yaac ahaa waa qorshe degan oo habaysan oo istaraatiijiyad dagaal ku salaysan maalinba waxaan soconaynaa in hal goob baan ka kicinaynaa waxaanu ku talagelaynaa ciidanka iyaga oo dhaawacooda iyo dhimasho aan lahayn inaanu guusha aan rabna gaaro haddii ilaaha yidhaahdo duqayntii shalay dhacday ee qaycad ka dhacday maxay ahayd duqaynkii shalay dhacday sax weeye duqayn baa lagu dhuftay khasaare aad u badan baana ka soo gaaray sida aanu xogta ku helayno waxaana caawinahayay diyaaradda maraykanka si fiican loo garab taagan oo habeen iyo maalinba korkaya ka guuxahaya shabaab waa organisation caalami ah adduunkuna dagaalkiisa waa go'aansaday inaan loo kala harin annaguna insha allahu haddii ilaaha yidhaahdo waxaanu rajaynaynaa gobolka mudug ama galmudug inaan si deg deg uga sifayno ugu dambayntii taliya dadweyne fara badani waxay baraha bulshada ka arkayeen sawiro taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir generaal saadiq john doorkiisa dagaalka hadda mudug ka socda muxuu yahay saadiq john saraakiisha aan hogaaminaha ayuu ka mid yahay saddex madax oo ciidanku aan u qaybinay ayuu qayb joogaa qayb kaleeto waxaa hogaaminaya senator cabdi qayb diid afhayeenka aan u doortay inuu asna isbahaysigaan afhayeen u noqdo waa wasiirkii amniga oo fiqi anigu taliyaha guud baan oo ciidamadaoo dhan saddexda wejiba marka saadiq saraakiishaasuu ka mid yahay laakiin markiisii hore dowladda federaalka waxaad moodaa inay darajooyinkii ka qaada marka ciidanka galmudug buu ka tirsan yahay hadda federaalka kama tirsana wallaahi ma taa anigu federaalka kama tirsana laakiin hadda waa shaksi dagaalka ku jira doorkiisana leh wakaa